محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما أصول الفقه معنى بالنظر الفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك الدرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي إلا المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ كذلك الإجماع والأخبار مع حضر ومع إباحة كل وقع كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة أقل ما منه الكلام الركب اسمان أو اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثم الكلام الثاني قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خضابا في اصطلاح قدما أقسام أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضعي والعرفي بسم الله الرحمن الرحيم waliin hordhacayaashii ama muqadimaadkii un baaba ku jirnaa inoo socday marka waxaan hore u soo aragnay usuululfiqiga tacriifkiisa xagga lafdi ahaaneed macnaa markan eegno cibaaradan dee uu lafdigan iyo markaa uu yahay bee labadan kelimo kaba kooban ee mudaafka iyo mudaafu ilayhiga bal taas waa lafdi ahaan taas iyo sidaa loogu dhawaaqayo tacriifkeeda aynu soo aragnay usuulna waxa uu yahay fiqina wuxuu yahay oo taasi waa tacriif lafdiya ayay ahayd oo labadii kelima mid kastaba macno gaara ay leedahay tacriif labaad baa jiro oo ah waa inuu labadan kelimo ee mudaafka iyo mudaafu ilayhiga iyagoo wada socdo inaan kala qaadin ay magac u yihiin fanni fannigan dee imaka kitaabkani kaba tirsan yahay ay magac u yihiin marka waa xaggii macno ahaaneed iyo markay la qabiyo magac ahaaneed usuululfiqi ay tahay tacriifkiisibuu saakan bilowga dee aan abyaadan hore ama aan kuba arki doona marka markan la leeyay laqab ahaan ama magac ahaan isagoo ayuu imaka wax uu u noqday magac oo aan tacriifinayna marka usuul iyo fiqi ma kala qaadayno labadii kelimona maanta way isku jiraanoo midna gaar ahaanteeda macno gaaro inoo samaynaysaa ma jirto oo gaar ahaan ay u leedahay ee waxa weeyaan labadii lafdi oo wada jira markii hore aan soo kala qaadnay markan tacriifkii lafdiga kuba jirnay ayaa la wada tacriifinaya waxay noqonayaan sida kelimo caadi oo kale iskuba noqdeen bal maalan haddaan eegno zayd magaciisaga u sahlanaa xagga amhilada ee zadiisii ama ya-diisii ama daalkiisaasi kala qaad may lahaynoo midna macno gaara inoomay samaynahayn ee saddexan xaraf oo isu tegay baa shaqsi magacii ahaa tanna imaka waa usuul iyo fiqio isu wada jira oo markaas aynaan kala qaadi karin baa magac u ah fani markaa dee fannigan kitaabkan uu kaba tirsan yahay bal haddaba jaanibkaas ah xaggii macnaha ama marka uu magac waxaan yahay laqab fanni uu yahay tiibuu bal maalan uu tacriifinayaa wuxuu yidhi ama usuululfiqhi usuululfiqigu macnan waa xagga macnaa dhe oo min xayu lmacna wey oo markaynaan lafdi ka eegin inay horeynu u soo aragnay haka usuula alfiqi lafdan la qaba oo tacriif lafdigaan soo aragno markaa labadii jus la kala qaaday waxa weeyaan macno ahaan marka la ictibaariyo macnan binadari alxaasili macnihii isagoo xasilayay binadari eegid lilfanni fannigan la eegayo uu kitaabkani kaba mid yahay ama uu usuululfiqa uu magac u noqdayo laqab u noqday markaan jaanibkaa iyadoon eegayno oon jaanibkaa ictibaarinayno waxa falmuctabaru waxa la fiirinayaa fii tacriifihi tacriifkiisa loo fiirinayaa waxa weeye haddaba fidaaka kaa ujeedadu marka xaggaa macna ay tahay markaa uu laqab yahay ee fannigan uu magaca u yahay aan eegayno tacriifkiisa waxaa la fiirinayaa waxa weeye oo macnaa tacriifkiisu yahay duruqulfiqhi fiqiga wadooyinkiisii wadooyinka halkana waa adiladii fiqiga un acnii waxaan u jeedaa almujmalata tii iyadu mujmalka ahayd wadaalika kalamri amarkii weeye si guud uun oo amarku dee inuu wujuub keenayo ama dee haddii isagii haddii si gaaraba xaqiiqadiisa loo sheego laydhaa waa istidcaacu lficilba iyaduna taasi kama baxaysa un macnahan guud eh waaba amarkii inagoon wax gaara oo ma'muur gaara oo aynu soo qaadanaynaa aanu jirin ama aan eegaynaa waa amarka xaqiiqadiisa iyo xukunkiisa wuxuu yahayba ka nahyi nahyigiiba weeye isaguna markuu yahay nahyigaa mudlaqa ahe wax manhiyu canhi oo mucayana aan laga hadlahayne nahyigu wuxuu ka dhigan yahay iyo wuxuu keenayo asalkiisu yahay sida xaqiiqadiisu inay taxriim tahay iyo umuurahaasba wey lalmufasala ay laa duruquhu duruqdiisa ma aha ta laga hadlayaa halkanee loo jeedaa oo aan u jeednaa almufasalatu macnaa tafsiiriga ahe bal maalan ma'muur khaasa marka lagaba hadlayo sida waaqiimu salaata oo kale ama manhi khaasa marka lagaba hadlayo sida walaa taqrabu zinaa oo kale taas haddii xataa meelahan lala yimaado waa mihaal ahaanun iyo cadayn macnaha guud la cadaynayo eh ama macnihii guud mihaal looga dhigaye maxalkeedu waa kutubta kale ee fiqiga ah weeye waa furuucdii fiqiga ahayd bay taasi noqonaysaa tii mufasalka ahayde ama manhiyu canhu khaasa dee iyadii kuba dhacaysay ama ma'muur bihi khaasa isagii bal maalan kuba tacalluqsanayd ee waa amarkiisi guuduun oo amarku mutlaqu lamri ama mutlaqu nahyo dee haddii laydhaha amarku wujuub buu keenaya ama xaqiiqadiisa taasa ee nahyiguna waa tahay inagoon amhil khaasa eegin bal kaas baa ujeedadu ay tiyo dee ijmaacii iyo masale gaaroo lagu ijmaacay lagama hadlayo ee waa ijmaacu wuxuu ku guntamayay iyo sida uu yahay qaybihiisa qiyaaskuna qaybihiisa iyo waxyaalahaase amhilada dee idaaxaan loolaba yimaado ee wax gaara laynoogu miaaliyo khaasi taasi usuul fiqiga ka mid ma aha ee waxa ay tahay in wax idaax iyo miaal loolaba yimi ama tamhiilun loolaba yimi kalmufasala taasi waa mid haddaba waa qayb oo qaybtaa hore beydka uu ku sheegay waxa weeyaan duruqdii fiqhigee mujmalkahayd ama adiladii fiqhigee ijmaaliga ahayd badhe saan dee hore usoo aragnay iyo wa kayfa sida yustadallu loo daliishanayo bilusuuli usuusha loo daliishan usuushu waa adiladii fiqigeydee ijmaaliga ahayd bal midi horta macrifadeedii waa mid taas garashadeedii ama dee mowduuciisiibaaba adilada nafteedu kaba hadlaya in arinta kalena waa adilada ama usuushaas sida loo daliishanayo khaasatan marka tacaarud yimaado oo kale dee halkan tartiibul adila ku arki doono oo bal maalan mudlaqiyo muqayadkii in layskuba qaydayo caam iyo khaaskii khaaskii uu horeynayo oo kale oo in bal maalan umuuraha tacaarud marka uu yimaado si dee adiladan aan waxuga soo qaadanaynay adiladiina aan isugu geysanaynay ama aan u kala horreysiinaynay inay marka ruuxu taa hagaag u fahmayo ayaa adiladii fiqigee guud ahaaneedee uu haystayna uu istifmaarsan karaa ka faa'iidaysan karaa wax kala soo bixi karaa haddaba sida usuushaasna loo daliishanayo taasna waa mowduuca marka la eego usuululfiqhi ee tacriifkan usuululfiqhiga xagga macnaha inoo soo gelaysa waalcaalimu alladii huwa alusuuliyu marka wuxuu uhi walcaalimu ninka caalimka ah bal hadalkana san ku laqbaysanaya egto walcaalimu oo waxbaan dee kollay soo yar qadarane alcaarifu bihadide markaa bihaadihi ama bilumuuri lmadkuura waa ninka caalimka ahee garanaya umuuraha lasoo sheegay adilada fiqiga ijmaaliguu garanayaa usuushaasa loo dariishanayuu garanayaa huwa isagu aladii kii weeye yuqaalu lahu lusuuliyu ka usuuli lagu odhanayo ee marka aan odhanaynan cilmigan u nisbaynayno ee la odhanayo waa shakhsi usuuliya la odhanaya waa ka ka umuuraha garanaya macrifo u leh kaas baa usuuli ah ballaqbada waan ku yar laabmayaa laakiin macno guud si aanu kolleyna waa umuuro aynu dee kitaabkii hore kusoo aragnay midi waa tacriifka usuulfiqi xagga macno ahaan waa macno ahaanna waxaa loo wadaa inuu fanni uu magac u yahay laqab u yahay oo marka usuululfiqi layidhaah dee fannigan laga fahmayo oo uu ina tusayo inagoon laftigan labada jusba kala qaadin midna aanu macno gaara markaa inoo samaynahayna iyagoo wada jira uu magac u yahay fanni taasi waa mid haddaba wakaasi maxaa mowduuciisu yahay sidan hore usoo aragnay adiladan fiqiga ijmaaliga ah taas oo duruqda dee adiladan fiqiga ijmaaliga ah sa amarkii si guud iyo nahyigii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii iyo istisxaabkii iyo waxyaalaha kalean arki dooneen fadniga kuba arki doono taas waa iyo adiladaas bal se aad u tartiibsanayseed u daliishanaysa adiladaas oo loo daliishanayo oo bal maalan sida khaaskii iyo caamkii kale horraysiintoodii muqayadkii iyo mutlaqii oo kale mubayankii iyo mujmalkii iyo keyfiyadii bal loo daliishanayo adilada waa qayb labaad markaa dee markaan sheegno kayfiyadii adilada loo daliishanaya maxaa halkana imanaysa yaa daliishan kara oo adilada istismaarsan kara waa ruuxii mujtahidka ahaa oo isaguna dee sifaad iyo shuruud gaara leh ama shuruud kitaabka akhirkiisa laynoogu tirin leh bal markaa walow aanu taa inoo dhigan haddana kol hadduu sheegay adiladaasa loo daliishanayo dee kii daliishanayay sifaadkiisibaa iyadna halkan soo imanaysa san hore usoo aragnay weye sharaxiba ugu soo aragnayoo macnaa ruuxa adilada istismaarsanaya istinbaadsanaya axkaamta kala duwan ka qaadanaya waa ruux martabo sare oo aqooneed laho waa ruuxii mujtahidka isaguna shuruud buu leeyahay sifaad buu leeyahay bal markaa loo shardeeyo ama isaga sifo u noqonaysa dee bal markaas oo waanata uu sifaadka markuu ku sifoobay ay ugu suurtogelayso adiladan inuu dee uu istismaarsado saddexdaa qaybood haddaba oo ah adiladii fiqiga ijmaaliga ahayd iyo adilada si loo daliishanayay oo de waa duruqdii adilada bal markaa loogu tartiibsanayay iyo ciddii daliishanaysay adiladaas ee sifaadkii iyo shuruuddii saddexdaas oo wada jira ayaa fannigan yahay mowduuciisu waa intaa intaasaa lagaga hadlaa intaasuu bal markaa usuululfiqina intaasuu kaba koobnaanaya amaa shadriga ugu dambeeya bal markaan laqbada dib ugu laabmo ayaan eegayaa inuu dee mujtahidkii yahay inaanu ahayn oo wax markaa ka baxsan yahay intaas dib ugu yar laabmi wuxuu hi amaa usuulu lfiqi fiqiga usuushiisii macnan xagga macno ahaan waayo lafti ahaan baynu soo marray halka usuululfiqi lafdan la qaban taasi tacriif laftiyu ah ee waa xagga macnaha macnahaasna jaanibkeen eegaynaa waa binadari eegidoo ama macnihii alxaasili xasilayay binadari eegid la eego lilfanni fadligan kitaabkani kaba mid yahay markan jaanibka aan ictibaarineen kaba eegno usuulfiqigu wuxuu yahay falmuctabaru waxa la fiirinayo waxa muctamadkaa weeye fii tacriifi xagga tacriifka usuululfiqi kol hadduu aanu lafdi ahayna xag macno yahay fii daka waa xagga tacriifka ama usuululfiqi inuu laqab yahay duruqu lfiqhi weeye almuctabaru fii tacriifihi duruqu lfiqhi acnihii waxaan u jeedaa duruqda fiqiga uga jeeda hadda markaa duruq iyo adila waa isla mid haddii dalaa'il lfiqi alijmaaliya la yidhaah siday barhkood kaba cabiraan ama adilat lfiqi alijmaaliya ama duruq lfiqi alijmaaliya waa macno keliya acnihii waxaan u jeedaa duruqda fiqiga ula jeeda almujmalata waa tii iyadu adiladii mujmalka ahayd wadalika kalamri waa amarkii markaynu si guud u eegayno oo amar ahaanuun mutlaqulmri aan eegayne amar khaasa ama ma'muur bihi khaasa aynaan eegahayn waka nahyi nahyigiiba weeye ijmaacii oo kale marka inaan masalo lagu ijmaacay ka hadlaynane kutubta ijmaacu inoo soo dhigato kutubtan ijmaaca ama ay culimmadu waxyaalaha lagu ijmaacay kuba ururiyeen laakiin san kitaabkeenna kuba arki doono bal ijmaaca iyo qaybihiisa iyo bal markaa taa xujiyadiisa iyo umuuraha ka hadalkeed waaba taaba weeyaan umuuraha guud ee mujmalka lalmufasala ay laa duruqhu duruqdiisa ma ahaanin almufasalatu tafsiiliga ahee sabal maalan marka la ydhaha wa aqiimu salaata ama walaa taqrabu zina ama masalada caynkaasa lagu ijmaacay ama masalada caynkaasa ee waxa weeyaan xukumkeedu waa taasoo wax inagoo uga qiyaas qaadina masalada kale bal marka ama xukum ee xukumkaa lahayd umuuraha caynkaas ee mufasalka ah ee waxyaalahana kolkol kutubta usuulkana soo gasha mithaal ahaan iyo tamthiil ahaan taa maaha duruqda fiqiga ee imakata loo jeeda taasi iyadu waa baab kale waana fiqigii caadiga ahaa ee maaha fiqigan imaka usuul fiqigan hayno taasi haddaba waa mid iyo wa kayfa se yustadallu loo daliishanayo bil usuuli usuushii loo daliishan ficilku majhuul buu inoogu binaysan yahay kayfa yustadaluna waa taa macnaa waa horeen waa ti anu kayfiyat listidlaali biha ujeedadu waa duruqdan usuushan uu sheegaya waa duruq lfiqi alijmaaliya halkii hore uu kaba cabiray duruq lfiqi can ilmujmala ayuu imakana usuul kaba cabiray marka adilada fiqigee ijmaaliga ah balsan u daliishanayno oo ma aha xagga ijmaal ahaan maanta markay adiladii timaado dee saasi maalan xataa tii tafsiiliga ay timaada tacaaruda fii faati axkaam ay kala duwan ama axkaam ay faa'iidaynaysa tacaarudba kaba dhaco san u kala horraysayn inaan u tartiibsanayno umuurahaas baa usuul fiqa ay tahay bal intaasi waxaan idhi marka labadaa aan isu geysano waxa soo raacaya uun oo halkaa isla qayb ka noqonaya imaka tacriifkan xagga macnaa ah ama mowduucii usulfiqigana qayb ka ah ee aakhirkana ay kuba sheegaan adiladaas ijmaaliga ciddii daliishanaysay sifaadka ay leedahay iyo shuruudda ay leedahay oo ah ruuxii mujtahidka ahaa oo isaguna qayb dee buu kaba yahay fannigan waana ta aakhirka kitaabka aan kuba arki doono ama kii hore baan kuba soo aragnay saddexdaas baa inoo noqonaya usuululfiqi tacriifkiisii laqab ahaaneed ama magac ahaaneedoo wuxuu laqab u yahay ama magac usuul fiqi u tahay intaa adilada fiqiga iyo kayfiyada adilada loo isticmaalaya ama loo daliishanayo iyo cidda daliishanaysa sifaadka iyo shuruudda ay leedahay taas baa usuul fiqi la ydhaha marka laakiin meesha maxaa jira markaan leenahay imaka nin caalimaba aan sheegayna leenahay fulaanun usuuliyun iyo markaan idhaahno fulaanun mujtahidun oo ah sifaatu man yastadilu bihadihi lusuul tii inoo soo gelaysaan leenahay xaggaa shuruudda mujtahiga halka qaybtan usuulka uu kaba yahay labadaasi ma wax keligay wada tilmaamayaan mise way kala duwan yihiin alusuuliyu dee horta waa inagoo nidhaa annaxwiyi iyo asarfiyi iyo almuxadis iyo alfaqihiyo tii unbuu laba mid yahayoo usuuli waa nisbatun ila alusuul waxaanay ka dhigan tahay ruuxii umuuraha garanayay oo bal maalan ninka adilada fiqiga ee ijmaaliga garanaya garanaya sidaa deeba loo tartiibiyo ama loo dariishado garanaya shuruudda uu mujtahid leeyahay waa mowduucii fannigan garanaya ee macrifo fannigii u leh waxaa la odhanayaa usuuli baa la odhanayaa laakiin taa macnuu kama dhigna ruuxan usuuligii inuu mujtahid yahay oo kan isagu aynu sifaadkiisa arki doone mujtahidka ah heerkiisii intuu gaadhay bal markaa uu yahay dee sifaadkii ciddii daliishan lahayd aynu qayb ka dhig tacriifkan macna ahaaneed aan qayb kaba dhigna inuu kaba mid yahay taasi kama dhigna waayo dee kasoo qaad waxaa u dhici karta inuu naanigi dee garanayo shuruuddaas oo leedayo mujtahidka waxaasaa loo shardiya waxaasaa loo shardiya waxaasaa loo shardiya sifaadkaasuu leeyahy laakiin sifaadkii anigii miyaan ku sifoobay garashadaasi miyay iga dhigaysaa nin dee heerkaa gaadhsiisan oo sifaadkaa isagu mid u qumaya ama ku sifaysan may waa macrifo aan shuruuddii tirin karoon garan karo waxa ay shuruuddaasi ka dhigantahiyo waxay tilmaamayso iyo dee aqoon aada u sarraysa ruuxu inuu leeyahy shardiga naftiisii isagii laga helayo ayay kala yihiinoo markaa ruuxu isagoo usuuliya ayaanu tan ahayn bal markaa haddaba kan usuuli odhanayna waa ka umuuraha garanaya macrifo u leh iyoaanu isagu ka ku sifoobayba ahaanin ka isagu sifaadkaa laga helaya aanu ahaanin laakiin ka macrifo waxyaalaha u leh shuruuddii mujtahidka garanaya sifaat sida dee adilada loo kala horraysiiyo garanaya sida bal maalan adiladan fiqiga ijmaaliga iyo waxay kala yihiinna garanaya umuuraha macrifo u leh ayaanu heerkaa kala gaadhinba ayaa usuuli la odhanaya markaa maaha macnuu haddii usuuliba uu yahay ninku waa mujtahid maaha taas ee ijtihaadku dee wuxuu leeyahay wuxuu u yar baahan yahay ama dee u baahan yahayba intaas macrifada caynkaasa wax ka sarrayso midna waa wixii buu garanaya midna wixii buu dhabahaan ku sifoobay oo waa nin sifaadkii isagii lagaba helayo bal taas bay kala yihiin marka shadrigana intaasuu ku sheegaya marka inta shadriga inoogu sugan kitaabkii horeu nadminayo kuma sugnayn bal dee kitaabkii horena inoogumay sugnayn qaybta saddexaad ah sifaadka ruuxa daliishanaya in usuushaas uu leeyahay oo shuruudulmujtahid isaguba tacriifka kumuu soo darina labada hore ku kaaftoomay intan ah usuuligu waa taasna iyada muu sheegina waa wax naadimkani uu laba yimi oo uu laba dheer yahay bal markaa waxa ay laqbad ma tahay walcaalimu ruuxa caalimkaa bal maalan maxaan odhanayaa ninka isagu caalimka ahee alcaarifu bi hadihi alusuul usuusha isagu macrifada u leh ama maxay tahay duruqdii fiqiga ee ijmaaliga ahayd iyo umuurahan kale raacsan isagu macrifada u lihi alladii huwa isagu alladii kii weeye oo huwadan horraysiistay alusuuliyu dee halkana aan iska qadarta waxoo yuqaalu lahu lagu magacaabayo alusuuliyu usuuli lagu magacaabayo oo alladii ama huwa isagu alladii kii weeye kaa isagu waxaa caalimku maaha caalim guud waa alcaarifu bi haadihi lumuur dheh duruqda fiqiga ijmaaliga iyo wixii raacsanaa garanaya huwa isagu alladii kii weeye yuqaalu lahu lagu magacaabaya alusuuliyu bal markaa waxaan leenahay usuuli waan la qabeeyaan filaya waan ku yar noqday si aan u yarayo daaxiya wixii loogaba jeeday waayo wax ziyaada oon kitaabka hore idooguma sugnayn si fiicanna shuraaxda haysataan idinkuma sharxana balde ibnu cuthaymiin waxaad moodaa inuu sifaadkii mustadilka uu kaba dhigay iyadoo dee cibaaradani kutubta usulka ay kusoo noqnoqoto oo xataa matiga dee jamculjawaamic oo kale markuu adilada fiqiga ijmaaliga un kuba kaaftoomay ayuu kaba dhigay dee waxa weeyaan walcaalimu biha alusuuli ama walcaarifu biha alusuuliyu suyuudi manduumadiisii markaasoo wacaarifun biha alusuuliyu lcatiid buu kaba cabiray bal markaa shay shuraaxduna way ka hadlaan bal maxaa u dhexeeya farqiga iyo umuurahan imakaanini yar sheega waa wixii shuraaxdii xawaashidooda kuba sugnaa ee maaha imaka alcaalimu aladii huwa alusuuliyu inay ujeedadu tahay sifaatu man yastadilu bihadii lusuul oo ah shuruudii dee mujtahidkii oo qaybtii saddexaada taasi halkan way ka maqan tahay laakiin waxaan ka fahmaynaa un wakeyfa yustadalu bilusuul ama tan waa ruuxii usuuliga lagu odhanaya keebuu yahay maaha ruuxii mujtahidka walow cibaarada sharaxa aad moodo dee wuu koobay waa tii hadalkiisii horubuu dib ugu ixaaleeya laakiin ujeedadu ay ahayduun qaybtii saddexaad ee mowduuca usuulfiqiga inuu kaba dhigayo shuruudii mujtahidka iyo sifaadkii mujtahidka koleyna umuuruhu markan eegno kutubta usuulka iyo siyaalaha ay halkan ugaba hadlaan waa si aan sheegaya abwaab usuulfiq fiqiga usuushiisa abwaabteedii markuu tacriifkii inoo sheegay buu bal inta baabee uu usuul fiqigu kaba kooban yahay inoo sheegaya dee qaaliban wixii inoo imanaya waa inoo sheegi mudlaqiyo muqayadkii iyo istisxaabkii unbaa halkan kaba maqan oo uu kitaabkana kuba iman doona bal markaa taasoo dee waa sida kii hore aan kusoo aragnay waana waxaan dee laqba uun mooye wax kale aan noogama baahnayn oo waa tirin baab la tirinayo sida fahrasadii oo la horreysiiyey oo kale walow aanay dee safaxad kuu tilmaamahayn laakiin waa abwaabtii kitaabko dee uu inoo soo qadimay uun siaan u ogaano waxyaalaha inoo iman doona iyo waxyaalaha kitaabka lagaga hadli doono wuxuuhi abwaabuhaa waa abwaabu usuul fiqi usuul fiqiga abwaabtiisu cishruuna baaban waa labaatan baab oo tusradu la taxayo la isdabagelinayo iyadoo israacsan isdabagashan ku imanaysa wasatuuradu waa la soo aroorinaya wa kulluhaa dhammaanteedna wasatuuradu waa la soo aroorinayaoo kulluhaa dhammaanteed filkitaabi kitaabkana asha waa dee cahdigan imika xuduurigo waa kitaabkan aan hayno ee manduumada ah ayaaba lagugu soo aroorinayaa dhammaanteed oo wasatuuradu waa la soo aroorin doonaayo kulluhaa dhammaanteed waa abwaabta labaatankaaba filkitaabi waa fii hada lkitaabi kitaabkan gacmahaaga kuba sugan ee bal markaa kaas baa lagu soo wada aroorin doonaa tibuu sii tirinaya wuxuuhi watilka haddaba taasi abwaabtaasi aqsaamulkalaami hadalka qaybihiisaba weeye waana waxa inoogu soo horeyn doona hadalku wuxuu kala baxayo uma amrun waxaa markaa haddana ay tahay umadu waa tii caadifada ahayd xarfu cadfiga ahayd aliftan uma meesha dhacdayna waa aliftii idlaaqa ee dee hadalka nadmiguunbaa keenay ee aliftu maaha ka mid ma aha uma amrun waxaa markaa haddana oo dee ama abwaabtii iyadna kaba mida amarkii iyo wanahyu nahyigii uma lafdun lafdi cama aliftan camaana waa aliful idlaaq iyaduna ee waa cama lafdi isagu wax caam yeelayo wax mascinaya oo waa lafdigii caamkaabuu u jeedaa aw amase khasa khaas yeelaya waxa ma khaas noqonayaba oo ujeedadu waa lafdigiisna khaaska ahaa aw mubayanun ama ku isagu ah dee kaa cad ee macnihiisu daahirka yuu cadiyo waatay noo iman doonta aw mujmalun amase isagu ah ku mujmalah oo u baahan dee tafsiir iyo in ijmaalkiisa la suuliyo aw daahirun amase lafdi daahir ah oo fii macnahu macnihiisa daahirku oo ujeedadu macnihii ugu horeeyey dihniga usoo degdegayay baa isagoo laba macnole macnihii raajixa aw muawalun amase ku isagu ah mid la awilayo macnihiisii daahirkaa macno aan ahayn lagu xambaarayo dee daliil daraaddeed looguba xambaarayo waa umuurihii lagaba hadlayay iyo mudluqul afcaali afcaasha teeda la idlaaqay afcaashana maaha afcaal guuduun lafdiga mudluqna waa iska siyaado uun xashwi uun buuxi ku buuxiyo beydke waa afcaashi waa afcaashi dee saaxibu shariica afcaashi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh si guud marka waa afcaashi guud uma maa nasakha wixii nasakhay xukman xukum nasakhay siwaahu aan isaga ahaynoo dee waa naasikhi naasiqu wuxuu nasakhayaa xukun kaloo kaba horeeyo kan uu isagu faa'iideynaya ahayn uma bacdigiina oo umadna imika waa tartiib iska dikriyahune waxa waaye abwaabtii wuu inoo tirinayaaye uma maa kii inta sakha nasakhmay bi xukumkaas ama naasikhu uu la yimi ku nasakhmay waxa nasakhmane muxuu yahy waa xukumkii hore mansuuqaha oo markaa muxuu intan u wadaa waa naasikh iyo mansuuqii oo iyadna qayb kaba ah cilmigan usuulu fiqiga qayb kaba ah kadalika waxa sidaasoo kale ah oo abwaabtii manaa min abwaabi usuul lfiqi kaba mida alijmaacu ijmaacii iyo walakhbaaru akhbaartii oo ijmaacina waan garanaynaa waa dee iyo dee akhbaartuna waa jamcu khabaro waa xaggii axaadiisiya wixii kuba tacalluqsanaaye iyadna fannigan lagaba hadlayay qaybahoodiiyo umuuraha wamaca xadrin xadri macii ahaatay wamaca ibaaxatin ibaaxa maceed ahaatay xadirgii ibaaxana wuxuu wadaa kolley way wada socdaa wasakaasaan u qabtay waxay ahayd hadalku dee maca alxadri walibaaxati inay baab keliyay wada leeyihiin waana ashyaada waa halka kitaabka akhirkiisa aan ku arki doonaan kii horen kusoo aragnay oo ashyaad insha allah aan arki doono oo ashyaada asalkeedu bal markaan qabla dee maxaa intaan sharcigu bal ama xukum sharci iman maxaa asalka ashyaadan dee ama lagu intifaacaya ama dhibta leh xukumkeedi muxuu yihi ma ibaaxa ma xadriba dee waa umuuro aan soo arag arki doonana haddaba marka waxa ay tahay alxadr walibaaxa way wada socdaan waana baab gaaray noqonayaan waana ashyaadan asalkooda marka lagaba hadlayo qabla wuruudi sharci wuxuu ahaayoo kale ama la odhan laga dhigayo maca xadirin wamaca ibaaxatin kullun haddaba intaasoo dhammi waqaca waa dhacay oo dee fannigu kaga mid yahay waanu inoo iman doonaa abwaabtaa kitaabka inooguba iman doonta waa iska takmilan kullun waqac kada waxa saasoo kale oo ujeedadu min abwaabi usuul fiq abwaabtii usuulfiqiga kaa mida alqiyaasu qiyaaskii mutlaqan xaaliyay iyadoo la idlaaqay oo dee qiyaaskii hore xafilaya lafdigan mudlaqiya intaas dee matnigii uu nadminayo kuma sugna laakiin qiyaaskii waxaan arki doonaan soona aragnay saddex qaybood inuu u kala qaadaan halkan bal qiyaas cilo iyo qiyaasu dalaali iyo qiyaasu shabah haddaba wuxuu leeyahy waa qaybihiisii oo dhan kada sidaasoo kale waxa min abwaabi usuul lfiqi kaba mida alqiyaasu qiyaaskii mutlaqan xaal yahay mid la idlaaqay haddana cibaara ay noogu soo noqoteen licilatin fi lasli idlaaquna waxaa wax ka duwan buu keenayo isaga iyo qeyrkiiba uu shamlinayay marka maxaan odhanaynaa sawaaun kaana haddaba kaasi ha aada licilatin cilo fil asli ku sugan oo cilo asalka kuba sugnayd waxaa qiyaaska keenay haba noqdo aw lidalaalatin ama qiyaas dalaala ha noqdo aw lishabahin shaba haba noqdo oo imaka qayb buu inoo sheegay qaybihii kalena way inoo soo gelayaan oo lafdigan mutlaqan baa inoo shamlinaysee licilatin fil asli ay sawaaun kaana licilatin fil asli qiyaaskaasi ama cilo asalka kuba sugan oo qiyaasu cilo ha ahaado aw lidalaalatin ama qiyaasu dalaala ha noqdo aw lishabahin shaba haba noqdee laakiin qiyaaskii si guud inagoon kala qaadin ayuu abwaabtii usuulfiqiga kaga mid yahay wey iyo watartiibu tartiibtii liladilati adilada la tartiibinayay oo waa kayfa yastadiluna ama yustadilu bilusulna waa si aan kuba fasiraynay adiladan bal markay tacaarudo sida loo kala horreysiinayo bal taas baa iyaduna abwaabtii usuulfiqiga kaga mid ah iyo walwasfu wasfi oo waa wasfi waa sifaad weeye fii muftid ruuxa muftiga ah muftiga iyo mujtahidkuna waa isla mid figiisa ahaatay iyo mustaftin ku isagu fatwo dalbaya oo ciida la ogyo macnaa waa almustaftin kii dee maxuudka ahaa mustaftigii maxuudka ahaa bal taas iyadna sifaadka ay leeyihin oo dee kitaabka waxaa qayb ka midaba inoogu iman usuul fiqina lagagaba hadlaa ruuxa muftiga ama mujtahidkaa sifaadka uu leeyahay shuruudda uu leeyahay waxaa kaloo ku sugan ruuxa mustaftiga ah ee isagu fatwada dalbaya shuruudda uu leeyahy waa inuu muqallid yahay min mujtahida waa inaanu ahayn waa tii aan sooba aragnay isaguna sifaadkiisna weynooguba sugayn haddaba waxaa kaloo abwaabtii usuulfiqiga kala mida sifaadka muftiga ama mujtahidka iyo sifaadka mustaftiga oo dee dee taqliid baynu muqallid yahay ah taas baa iyaduna abwaabtii kala midayn abwaabtan buu inoo sii tirinayaa waa wax inoo soo socdeen wahakadaa saasoo kale waxaa ahaaday oo abwaabtii usuululfiqiga kaba mida labaatan kun baynu kaba tirine ee waxa mudlaqiyo muqayad baa iman doona saan sheegnay istisxaabkuna waa iman doonaa laakiin halkan tirada kumuu soo darin axkaamu kulli mujtahidin ku kastoo mujtahida axkaamtiisa iyada tani waa inta ugu dambaysa kitaabkee uu kaga hadli doono bal ruuxii hadduu ijtihaado ijtihaadkiisaas wixii uu kuba gaadhay ma sawaabunbuu weligiiba yahay mise khada iyo sawaabba waa noqonayaayoo dee mujtahidiinta waxay u qaybsamayaan kuwa isagu dee waxa weeyaan laba ajri qaata oo dee sawaab maalan ijtihaadkoodii intay ijtihaadeen haddana si masalada xukumkeedii waafaqay iyo kuwa ajrigii ijtihaadka u qaateen laakiin khada'intu kaba dhacay xaggii ijtihaadkii natiijaday gaadheen taasi ay macfi tahay waa ujeedadu waa taqsiim halkaa mujtaahidka waxa uu yahay dee bal markaa waanatii khilaafkii jiray iyo umuuraha sawaabka iyo waatay noo dambeeyaan bal inaha weeye kolleyna waxay la tahay waa waxaan imika ugu laamaama jirto waa wuxuu inoo tiriyey una casharka inta dambaan sii wadanayaa alfaaduhuna way iska cad yihiinba oo dee laqbad noo xanfilaya inaan wax ishkaalo oo imika muuqda oo ii muuqda aanu jirin dee waanan eegay halka kale carabkaygana waan yar eegaya halkan sida maca xadri u maca ibaaxatin ujeedadu waxay tahay iyo mudlaqa licilatin ama licilatin fil aslina waa taa wixii kale raacinaya kale oo aan filaya oo xusuusantiin baabu aqsaam alkalaam hadalka qaybihiisa baabkiisii weeye alkalaam imika al baa kuba sugan asharna waa altii cahdiyad ahayd dikriga ahayd oo kalaam kasta maaha dee waa kalaamkan imakaan soo maray ee abwaabtii usuululfiqiga kaba mid ah qaybihiisiina wa tilka aqsaamu lkalaami waa kii maxuudkaa waa kalaamkii isagu ahaa axadu labwaabi almutaqadima ayuu qaybihiisii yahay laakiin dee kola danbal intaan shay qaybihiisa lagaba hadlin waxaa dee meesha taasiin si loo fahmo qaybahaasi oo hagaag loogu fahmo loo baahanaya in isaga naftiisa lagaba hadlo markaa sheekhu intaanu taqsiimkii bilaabin kalaamku wuxuu yahay buu sheegay waxa uu isaga yimaado markii dee xaqiiqadiisii weeyaan iyo isaga garashadiisii ay xasishayna wuxuu khaasatan isagaba imanayo ee kalaam noqonayo ayuu markaa qaybihii abwaaba usuululfiq ay ku soo dareen ayuu uba galayoo waxaana taa keentay uun shayga anwaacdiisa iyo waxa weyaan inta uu kala baxayo ee horta marka fahamkeeda la fahmayo waxaa ka horeeya shayga naftiisii iyo xaqiiqadiisii in la fahmo taas buu deeta horta inoo sheegaya bal wixii uu isagaba imanayo wuxuu yidhi aqalu maa kii ka ugu yar minhu isaga xaggiisa rakabuu ay isaga geeyeen alkalaama hadalka oo wixii kalaam isagaba imanayay ee kalaam la isaga geynayay wixii ugu yaraa waxa weeye ismaani laba ismi waa mid aw amase ismun ismi iyo wa ficlun ficil karkabu sa qowlkaaga aad odhanayso irkabuu fuula kadaaka saasoo kale wujida waa la helay kalaamkii min ficlin wa xarfin isagoo laysaga geeyey oo ka kooban uun ficil iyo xaraf keliya wa jaa'a waanu yimi kalaamkii min ismin ismi xaggii iyo wa xarfin xaraf buu kaba yimi laakiin waa goorma fi nidaa'i waxa loo qasriyey wasanka daraaddeed ee hamsa meesha jirtee fi nidaa'i dhawaaqa oo marka baab nida la jooga ama la dhawaaqayo cid kale loo dhawaaqayo ee la leeyahy yaa fulaanu dee yaadu waa xaraf fulaanudan magacina waa ismigii waana hadalkaas wax laga fahmayo ee ruuxii uu wax ka faa'iidaysanayo bal markaa intaasuu hadalka waxyaalaha laysaga geeyo wixii ugu yaraa intaa weeye kolleyin dee marka la eego kalaamka iyo waxa uu ka kooban yahay iyo qaybaha maxalkiisu naxwo ayuu ahaa se fadnigana deena waa luqadii carabeed iyo bal qayb muhima ayay kaba tahay alfaadan ama dee alfaadan luqada carbeed kuba timid dalaalaadkeedu waa qayb muhima ayuu usuul kaba yahay saas bay u baahdeen inay meelahan kalaamkii iyo bal qaybihiisii kaba sii hadlaan intaanay hagaagu wada gudagelin fanigii ama dee wixii mowduucii asalkaa aanay gudagelin bal marka halkan labada beyd sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa kalaamku waxyaalaha uu isaga yimaado ee laysaga keeno ee uu marka laysu geeyo kalaam noqonayo kelimo uu ka baxayo wax faa'iidaynayo waxa ugu yar buu leeyahay horta laba ismi taasi waa caadi oo allah waaxidun markan idhaahno allahuna waa ism waaxidunna waa ismi waana kan kalaam isaga yimi faa'iido leh waxaa kaluu isaga yimaadaa ismi iyo ficil ayuu isagaba yimaadaa sida ficilkiiyo faacilkii oo kale oo markaan idhaahno irkabuu mithaalka uu dhigtay ee ficilkii iyo wowdan waawaljamaaca oo damiirkii faacilka ahayd ah oo ismi ah labadaasaa uu imaka kalaamkani isaga yimi waana kalaam dhan oo faa'iido leh weeye bal markaa taas ishkaal ma laha labadaa laakiin muxuu yidhi waxaa kaloo uu isaga imanaya oo la helay isagoo isaga yimi ama laysaga keenay kalaamkii ficil iyo xaraf ficil iyo xaraf maalan maa qaama haddaan nidhaahno maad waa xaraf qaamana waa ficil dee waana hadal dhan oo imaka aan faa'iido ka helayno maa qaama marka wuxuu leeyahay taasi waa kalaam waana usuuliyiintu say meelahan yidhaahaan halkan laakiin dee nuxaadu iyagu waxay eegaan lafdigani waxay leeyihiin intan kalaam isagama yimaado qaamana damiir baa raacsan waa damiirka kollay dee u laabmaya ciddii kale lagaba waramayay waa damiirku yaa mid lagu dhawaaqaya noqone laakiin waa mid jiroo hadalkii laba socda oo maaqaama huwa marka kalaamku ficil xaqiiqa ahaan wuxuu ka kooban yahay waa ismi iyo ficil buu ka kooban yahay iyo dee bal xarafkana waa kan raacay taas bay leeyihiin laakiin markan halkan usuuliyiintu meelahan ay kaba hadlayaan waxay eegeenuun waxaan lagu dhawaaqayay eegeen ee waxaan muqadarkaa ee wax lagu dhawaaqay oo kale ah ee damiirkan maanta u laabmaya bal maalan ciddii lagaba waramayay kol haddaanu muuqan kelimo kumay tirin kelimo kumay tirino waa taa laakiin dee waa kollay xaqiiqadii kalaamku taas maxaadu sheegeen buu noqonayaa bal taasi waa mid horena waynu kitaabkii hore waa ti aan umuuraha ugu soo aragnay arrinta kaleu sheegayna wuxuu leeyahay ismiyo xarafku isagaba imanaya waana marka munaado baabkeed la joogo ee laydhaha imaka yaa caliyu haddii la yidhaaho iyaduna waa xaraf caliyuna waa ismi waana hadal dhan waa kalaam taas buu leeyahay laakiin taasna dee sidan kitaabkii hore sharaxba kuma soo aragnay nuxada qowlkoodu waa ka duwan yahay oo waxay leeyihin yaadani waxay naa'ib ka tahay ficil waaba iyadoo leh unaadii caliyan ama adcu caliyan markaa ficilkii bay naa'ib ka tahay oo kalaamka wuxuu kaba kooban yahay ismigan iyo ficilkan uu kaba kooban yahay ee iyaga agtooda dee xaraf iyo imika maalan ismi ama xaraf iyo ficil kalaam kama yimaada faa'iidadihi ee dee bal wajhatu nadarka usuuliyiintuna waa kaa dee isaguna kitaabkina waa kitaab usuuliya wuxuu yidhi aqalu maakii maakii minhu isaga xaggiisa rakabuu ay isaga geeyeen alkalaama hadalka oo waxay dee markaa hadal la isaga geeyo oo layska tarkiibiyo oo layska taaliifiyo waxa ugu yari ismaani laba ismi weeye oo dee suurooyin baanay ismaan yeelan mubtadaiyo khabar baan sheegay ficil iyo faacilkiisa jaa caliyun oo kale iyaduna waa dee lamidune suurooyin dhowruu yeelan ismaani eh laakiin bal laba ismi waa mid aw amase ismun ismi iyo wa ficlun ficil karkabu ama ismi iyo ficil taasime waxaan leeyahay ismu wa ficlun ficilkiiyo faacilku tadambuu noqonayaa ee suurooyinkaasaa le kolley suurooyinka uu yeelanayaa mubtadii iyo khabarkii taas oo kale haddii dee imika uu jiro mubtade laakiin aanu khabar lahayne faacil masada masadal khabar oo kale uu jiro iyo waa suurooyinkan ismani buu soo gelayaa ow amase ismun ismiyo wa ficlun ismiyo ficilkuna sidaa dee faacilkii iyo ismi markaa ficilkii ama naayib faacilkii iyo ficilkii oo kale iyo umuurahaas karkabuu safuula oo kale kadaalika saasoo kale wujida sade kuwa horeo kale wujida waa la helay kalaamkii iyadoo la isaga geeyey min ficlin wa xarfin wajaa waanu yimi kalaamkii min ismin buu kaba yimi iyo wa xarfin fi nidaai markay dhawaaqdhawaaqa bal taasi waa xaqiiqadii kalaamka iminka waa qaybihii wuxuu hi markaa naadimku raximah llahu tacaala waqusima waa la qaybiyey alkalaamu hadalkii waxaa loo qaybiyey lilahbaari ahbaar waa khabarkii iyo walamri amar iyo wanahyi nahyi iyo walistikhbaari istifaamtii iyo waraysigii wax la warsanaya ama khabar laga doonaya istifaamtii taas baa loo qaybiyey wuxuuleeya kalaamkii markan waxa uu isaga imanaya soo fahamnay kalaamkii muxuu qaybsamayaa akhbaarta halkan waa khabarkii baa loo wadaa khabarna waxay ku tacriifiyaan waa kalaam dee sidqi iyo kadib lidaatii ixtimaalaya oo bal maalan haddaan idhaahno imika nazala almadaru oo kale ama hadal almadar aan idhaaho ee hadalkani waa khabar muxuu ixtimaalayaa in la yidhaaho sadaqta iyo in la yidhaah kadarta labadiiba uu ixtimaalaya marka marka la leeyahy waa wixii kadib iyo been iyo rumaynba ama runba ixtimaalayay waa markaan eeg inagoon eegin ciddii hadalka sheegtay khabarkanimadiisa un aan eegno waayo koley ahbaarta sida akhbaartii ilaahay iyo akhbaartii rasuulka ay noo sugnaatay dee sidqi mooye kadib ma noqoto waana khabar uun dee bal maalan kuwii nebinimo sheeganaya sida musaylima markuu laa rasuul ilaahay baan ahay kadib mooye wax kale ma noqoto bal marka taasi waa mukhbirka marka la eege laakiin khabarka markaynu eegno inagoon mukhbirkii eegin wixii sidqi iyo kadib ixtimaala ayaa khabar la yidhaha taas iyadu waa mid saa imika maalan miaalka aan sheego kale waxaa kaloo iyaduna loo qaybinaya amarkii dee amarkuna waa wixii dee imika keeniya wax layska doonayay ficil layskaba doonayay waayo imika haddaan idhaaho imika maalan mid ahaan shaqsi aan ku idhaaho iqra' ilkitaaba kitaabka aqri dee hadalkaas lama odhanayo sadaqta ama kadabta layma odhanayo inuu yidhaahdo dee samcan iyo inuu yidhaahdo dee laa samcan walaa daaca waan aqri'aya ma aqri'ayo waan ku diiday mooyaane laakiin ma gelayo imika tasdiiq iyo takdiib halkan ma gelayo waa amarkii wanahyi nahyiguna waa la mid oo haddaan ruux leeyahay imaka laa takhruj oo kale laba midunbaa taale inuu imaqlo uu idhaa waayeeyo inuu idhaa mee diiday ruux kale ima odhan kara sadaqta aw kadabta walistikhbaarna waa la mid istifaamtii hal xafidta alkitaaba dee waa nacam ama laa jawaabta laakiin sadaqta ama kadabta ma gelayso marka qaybtani qaybbay saddexan isku noqonayaan iyaguba hadalkii dheereeyey imika halkan dee kitaabkeeni iyo kii hore iyo waxa weeyaan taqsiimkii mido waa khabaroo maxtamala sidqa walkadiba lidaatii iyo iyo qaybtii al-inshaa la odhanayo kuwan iyo kuwa dambaba ay ku wada jiraan oo waa waxa dee qaybaha iyada usii kala baxbaxaysa ee laakiin taa jawaabteedu aanay kolley sadaqtaniyo ama kadabta aanay noqonayn marka wuxuu yidhi umalbalbataas waqusima waa la qaybiya alkalaamu lilahbaari abaar baa loo qaybiyay ila lahbaari weeye ilaa khabarin iyo walamri amar iyo wanahyi iyo walistikhbaari uma bacdiyeedna qad inqasama waa qaybsamay alkalaamu hadalkii aaniyan mar labaad markii hore sidaasuu qaybsamay mar labaad haddaba muxuu qaybsamayaa ilaa tamanin tamani walicardin iyo cardi iyo bandhig wax laysu bandhigay iyo waqasamin dhaar koley hadalkii horta way yar dheereeyeen qolooyinkii dee markaa xagga luqada oo kale ama balaaqiyiintu balaaqada oo kale maxay u qaybinayeen khabarka kalaamkaba khabar iyo inshe khabarkii waa kaa maxtamala sidqa walkadiba lidaati al-inshaa maxaa soo gelaya amarkii nahyigii istikhbaarkii tamanigii cardigii qasamkii waxaasoo dhammina waa inshaa labadaa taqsiimkaa fudud weeye laakiin kale waxaan filayaana shaarix haysataan inuu aada ugu busheeyo tan oo kale hadalkan dheer oo kale laakiin hore aynu u soo aragnayba shaarixii horena sheegay dee shuraxda kalena ay sheegaan waxa tan keenay juweyne markii hore kitaabka asalkaa lah inuu taqsiimyadan la yimaado usuuliyiinta qaarkood ayaa ku kaaftoomay khabar iyo amar iyo nahyiyo istikbaar intaasunna ay u qaybiyeen kuwo kalena intan kale ay kuba dareen haddaba bal dee kuwan kale waxay kuba dareen kuwa hore oo wax lagu dushiyo la yimay waxba idinkaba maqan haddaba si uu umuuraha u yar caddeeyo barhkood inay taa ku kaaftoomeen meeye wax siyaadinna ay jiraan ayaa kitaabku haba yaraadee ayaa keenay ishaaradaas ballisan uu sii kala bastiyey ee hadalku suu ku koobnaan laha khabar iyo inshown in loo kala qaado inshuwna qaybahan kaloo dhami baabkii insha ay wadayiin khabarkuna ka aan sheegnay uu yahay bal markaa wuxuu leeyahay tamaniguna waa wax aan suurtagal ahayn ama cusri uu ku sugan yaho sida lagu gaadho ay adag tahay ha laba gaadhee oo uu ruuxu doonayo inuu helo salayta shabaaba yacuudu yoman oo kale dee suurtagal maaha taas bal iska daa dhalinyaronimo anoo dee oday noqday inay kuu soo noqotee shalay baan soo noqonahayn shalay baan soo noqonahayn dee bal nin faqiira misaalkoodii ay la iman jireen layta lii maalin fa axuja minhu oo kale waxna markaa ma hayo dee maalkii waa la heli karaayo almaalu qaadin waraa'ix laakiin wakhtiga caynkaasa marka asbaabta daahirkaa la eego dee suu ku hela ayaa adag oo kale wixii cusri ku sugan yihi ama aan suurtagal ahayn baa tamani laha ama wixii la filanayo waa taraji baa laga cabiraya isaguna waa qaybtanun kanunbuu laba mid yahay cardiguna waa dee si debacsan oo sahlan oo wax laysaga dalbayo alaa tanziilu cindana iyo alaa tabiitu haadihi leylata cindana iyo waa hadal debacsan oo waxaad iyadna qayb la mida ah xabdigii wixii xafi uu kuba sugnaa iyo taasee layskaba dalbayay oo bal maalan alaa tafcalu kada oo dee hadal adag iyo ama dee layskaba dalbayay iyadoo layskuba boorinayo xafigi iyo xabdigii iyadna qaybtanunbuu kaba mid yahay waa qaybtan imakaan haynoon qasabkuna waa dhaartii oo dee haddaad leedahay wallaahi la afcalanna kada waa insha waxaasaan samayn doonaa waxa weeyaan khaasatan dee waxaa dhici karta inuu wax khabar ka soo geli kara uu ruuxu kuba dhaaranayo u dhaa wallaahi laqad nazala almadar hadduu idhaaho waxaan inshaan noqonayaa waa dhaarta nafteeda oo wallaahida ee kolkolbaa muqsamu bihigu dee uu jaanib khabar gelayaayo waa muqsam bihiga waxa lagu dhaaranaya laakiin dhaarta nafteeda ayaa qaybtan dee imaka inshaha iyadu gelaysa intaa weye uma alkalaam ay uma inqasama uma qad inqasama waa qaybsamay alkalaamu thaaniyan mar labaad ilaa tamanin wada cardan waa qasam وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمله الله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم